bismi illaahi araxmaani iraxiim subax wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysaa i ku soo dhowaada barnaamijka saaka iyo dunida waa jimce afarta bisha nofembar sannadka laba kun lix iyo toban qodobada barnaamijka saaka iyo dunida aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a dagaal beeleed dad ku dhinteen oo shalay ka dhacay magaalada caabudwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud nabadoonnada deegaanka oo baaq ka soo saaray arrintaasi abaaro ba-an oo laga soo sheegayo gobolka karkaar iyo maamulka gobolkaasi oo qayladhaan ka soo saaray abaaraha deegaanka ka jira haweenka puntland oo halgan ugu jira siday u heli lahaayeen qoondada ay ku leeyihiin aqalka hoose ee baarlamaanka xubnaha u matalaya dowladda federaalka ah ee soomaaliya puntland qodobada kale ee barnaamijka saaka ee dunida aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doona nabadoon xuseen cilmi oo ka mid a waxgaradka gaalkacyo oo ka hadlay sida lagu heli karo nabadgelyo ka hananqaada magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug sheegayna in galmudug dhankeeda weerarku inta badan ka yimaada qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinku hayaa barnaamijka saaka iyo dunida xubnihii joogtada ahaa ee barnaamijka ayaad maqli doontaan intaasoo dhan ka horse warkee dunida mahadsaned qatar waxaa saaka deggan xaaladda magaalada caabudwaaq ee gobolka galgadood kadib dagaal shalay ku dhex maray gudaha degmada maleeshiya beeleed hubaysan inta la xaqiijiyo dagaalkii shalay waxaa ku dhintay ilaa iyo lix ruux halka dhaawacuna uu gaarayo tobaneeyo kuwaas oo dhammaanba isugu jira maleeshiyaadkii dagaalamayey iyo dad riid ah oo ay rasaastu ku haleeshay goobo ka baxsan halka dagaalku ka dhacay waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan degmada caabudwaaq ayaa waxay wadaan dadaallo nabadeed oo ay ku doonayaan xallinta xiisadahan ka soo cusboonaaday magaalada caabudwaaq dagaalkan ayaa salka ku haya aanooyin qabiil oo u dhexeeyey maleeshiyaadka beelahoodu ay ku dagaalameen gudaha degmada caabudwaaq nabadoon axmed cabdi nuure waxa uu ka mid yahay waxgaradka deegaanka raadiyo daljir waxa uu tafaasiil ka siiyey dagaalkii shalay iyo qaabka uu dhacay adeerow beela beelaha degan ka mid ahaa diriray oo isku dhacay dad baa ku leeday dad baa ku dhaawacmay waxaan leenahay wixii dhintayna ilaahay ha u naxariisto waxa dhaawacana ilaahay ha u boogadhayo xabadda waxaan ku baaqaynaa anagu leenahay ilaahay ka xabsada dadka masaakiinta xabadda ka daayaan leenahay sidaasaan ugu baaqaynaa adeer dhaawac adeer ma ma tira koobna laakiin dadka shada lex weeye
waa gartay muxuu salka ku hayaa dagaalkani markaa
aanooyin iyo bakti buu ku hayaa salka dad hore iyo dhimasho hore iyo waxaana qabiila weeye wuxuu salka ku hayaa xaaladda ayaa saakaha mid deggan waxaana weli soconaya dadaallo nabadeed oo la doonayo in lagu xaliyo xiisadahan ka soo dhex cusboonaaday beelaha wadadega degmada caabudwaaq maxkamad ku taal magaalada bristol ee waddanka britain ayaa xukunno kala duwan waxa ay ku riday ilaa iyo saddex dhallinyaro oo soomaali ah kuwaas oo ku noolaa dalkaasi kadib markii lagu soo eedeeyey inay geysteen falal anshax darro ah sidoo kalena ay dhibaateeyeen gabdha yaryar dhallinyaradan maxkamadda la soo taagay ayaa lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin kooxo abaabulan oo geysta dhibaatooyin isugu jira kufsi tahriibinta gabdhaha yaryar iyo weliba dhibaatooyin kale oo dumarka ka dhan ah saddexda dhallinyarada ah ayaa lagu soo ogay afar iyo toban fal dembiyeed oo ay kula kaceen afar gabdhood oo la sheegay inay da'dooda ay ka hoosayso afar iyo toban sano garsooraha maxkamadda bristol ayaa ugu dambayn dhallinyaradan ku riday xukunno adag oo xabsi ah dhallinyarada soomaaliyeed ee xukunka lagu riday ayaa magacyadooda lagu kala sheegay zakariye sheekh oo saddex iyo labaatan sano jir ah waxaa lagu riday lix iyo toban sano oo xabsi ah maxamed daahir oo afar iyo labaatan sano jir ah iyo cabdirashiid cabdulaahi oo saddex iyo labaatan sano jir ah ayaa iyaguna midkiiba lagu riday min siddeed sano oo xabsi ah ciidamada booliska waddanka maraykanka ayaa gacanta ku dhigay saddex nin oo maraykan ah oo lagu eedeeyey inay jir dileen muwaadin soomaaliyeed oo ka shaqaynaya maqaayad ku taal magaalada san diego ee gobolka californiya ee dalkaasi xeerlaalyaha maxkamadda san diego ee dalkaasi maraykanka ayaa sheegay in jirdilka loo geystay ninka soomaaliga ah ay la xidhiirtay faquuq xagga midabka iyo weliba diinta ah maadaama uu yahay ruux muslim haddana madow ninka soomaaliga ah ee la jir dilay ayaa ka shaqaynaya maqaayad lagu iibiya biitsaha oo ku taal xaafadda reedwow ee magaalada san diego ee dalkaasi maraykanka sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan booliska weerarka jirdilka ayaa dhacay axaddii lasoo dhaafay ee horraantii toddobaadkan kadib markii saddexda nin muwaadinkaasi ka soo jeeda soomaaliya ay ku weerareen gudaha maqaayadda uu ka shaqaynayey ciidamada booliska oo markii dambe soo gaaray goobta lagu weeraray ninka soomaaliga ayaa xabsiga u taxaabay saddexda nin oo u dhashay waddankaasi maraykanka ragga la xidhay ayaa lagu wadaa in dhowaan la horgeeyo maxkamadda maadaama lagu eedeeyey in dembi ka dhan ah aadanaha ay geysteen gudaha dalka maraykanka ayaa waxaa ku soo badanaya weerarada lagula kacayo dadka soomaalida ay ku dhaqan dalkaas iyadoo dhowaan booliska maraykanku ay gacanta ku dhigeen rag ameerikaan ah oo doonaya inay qaraxyo ku weeraraan dad soomaali ah oo ku nool gudaha dalkaasi ciidamada dowladda austariya ayaa xabsiga dhigay muwaadin soomaaliyeed oo la sheegay inuu weerar ku qaaday cisbitaal lagu daweeyo haweenka madaxa looga jiro warbaahinta austariya ayaa soo warisay ninkan soomaaliga ah oo dalkaas qaxooti ahaan ku joogay inuu jabsaday cisbitaalkaas islamarkaana uu isku dayey inuu kufsado mid ka mid ah haweenka madaxa looga jiro ama waalan ee halkaasi ku jiray laakiin weli isagu arrintaas ma aanu qiran muwaadinkan soomaaliyeed ayaa da'diisa lagu sheegay siddeed iyo toban sanno jir waxaana hadda su'aalo weydiinaya dembi baarista austariya baaritaannada lagu haya muwaadinkan soomaaliyeed haddii ay soo gabagaboobaan waxaa la filayaa inuu wajaho xabsi ama xukunno kale hay-adda xuquuqul aadanaha u dooday amnesty international ayaa sheegtay in booliska talyaaniga ay garaaceen islamarkaana koronto ay ku qabteen tiro ka tirsan dadka tahriibka ku gelaya dalkaasi tahriibayaashaas ayaa la sheegay inay diideen in laga qaado faraha tan iyo bilowgii sannadkan in ka badan boqol iyo konton kun oo muhaajiriin ah ayaa gaaraya xeebaha talyaaniga kadib markii laga badbaadiyey badda u dhexaysa liibiya iyo talyaaniga dadka diiday in faraha laga qaado talyaaniga ayaa ka cabsi qaba inay qaabilaad ka heli waayaan waddamada kale ee qaaradda yurub amnesty international ayaa sheegtay in muhaajiriin ka badan labaatan qof ay u sheegeen in booliska talyaanigu ay si xun ula dhaqmeen markii faraha laga qaadayey hay-adda ayaa ku baaqaysa in si madax bannaan loo baaro eedeymahaasi talyaaniga ayaa sheegaya in booliskiisa loo tababaray in ay si xirfadaysan oo taxaddar leh ula dhaqmaan muhaajiriinta soo galootiga warkii dunida oo dhegaystayaal qaybkaha barnaamijka subaxnimo ee saaka iyo dunida xilligan waynaga intaa aan dib idinkugu celiyo qaybaha kale ee barnaamijka iyo weriye qadar cawl ismaaciil oo ku sugan daljir buuhoodle hagaag aan ku bilownay magaalada caawad waaqe waqooyiga gobolka galguduud sidaad warkaba ku maqlayseen shalay waxaa ka dhacay iska horimaad laba beelood u dhaxeeya lix qof ayaa dhimatay inta la ogyahay dhaawac intaa ka badanna waa uu jira nabadoon axmed cabdi nuure oo ka mid a waxgaradka gobolka galguduud ayaa ugu baaqay labada dhinac inay xabadda joojiyaan isagoo dadka soomaaliyeedna ugu baaqay inay soo farageliyaan deegaanka kana qayb qaataan nabadayntiisa
adeerow beela beelaha degan ka mid ahaa diriray oo isku dhaxay dad baa ku leeday dad baa ku dhaawaxmay waxaan leenahay wixii dhintayna ilaahay ha u naxariisto waxa dhaawaxaana ilaahay ha u boogadhayo haakanna kulley xabadda waxaan ku baaqaynaa anagu leenahay ilaahay ka xabsada dadka masaakiinta xabadda ka daayaan leenahay sidaasaan ugu baaqaynaa adeer waa tahay khasaaraha ka dhashay maanta diriirta dhacday intee gaadhsiisan tahay
dhaawa adeer ma ma tira koobna laakiin dadka dhashada lix weeye
waa gartay muxuu salka ku hayaa dagaalkani markaa
aanooyin iyo bakti buu ku hayaa salka dad hore iyo dhimasho hore iyo waxaana qabiila weeye wuxuu salka ku hayaa
waa gartay marka dadka deegaanka marka laga taga labadan beelood ee kale door maxay uga qaadan waayaan hadday wax soo jirtay tahay oo soo taagnayd sidii loo heshiisiin lahaa beelaha
adeer macaana beel dadku dhagar baa ka wada dhaxaysa waxaanuna waxba soo socdeen waa lagu caajisay culummo iyo odayaal iyo caqli laba sanadood baa arrintaanu soo socotay iyo dagaalkaana iyo dhibtaanu marka markii meel laga dhameeyo oo meel laga soo dhaweeyo oo lagu hor istaagaba meel kale ay ka daaxaysaa dadkii oo dhan baa dhibaatadii soo gartay oo maaragtay waa laga xiisa dhacay marka arrintaasaa ka dhaadeen
waa gartay xalku muxuu noqon karaa marka haddaad idinkoo nabadoonada iyo walaacan muujinaysaan
xalku wuxuu noqonayaa ilaahay in la baryo ilaahay aan u noqono ilaahay baan baryaynaa xabadda ilaahu naga jooji baan leenahay sidaas ummadana waxaan ugu baaqaynaa inay ilaahay ka cabsadaan oo xabadda dadka masaakiinta daayaan sidaasaan ugu baaqaynaa xalkuna noqon kara
laakiin ficil bay rabtaa soo maaha marka laga tago ilahay in la baryo
ficil bay rabtaa adeer waa lagu haddana waa la qabanqaadaa lagu jiraa sidii loo joojin lahaa oo wax dambe aysan u dhicin kaasaa lagu jiraa oo aan dadkii iyo degaankiiyo la hadalno aanu labada reer maaha wax dhowrka reeraha wax kala gaareen maahan inta kale aan leenahay culamaa udiinka iyo ka istaaga fadhigo in la dhex galaadaan loo malaynaya haddii alla idmo
marka laga tago dadka deegaanka cid kale marnaba soo faragelisay oo banaanka sida ama dadka la dariska ama soomaalida meelaha fogfog degan si nabadgelyo xumada cabudu
maya dadka degaanka intaa ku dhex jiray ayagaa isku dhabar jebiyey ayagaa intaas ku hawlanaa waa ka badatay laba sanadood bay soo wadeen marka markii meel ay soo dhaweeyaan oo meel ay dhameeyaan oo meel laba beelood heshiisay amba laba beelood oo kalea isku dhaxaysa waxaan mur ilaahayn ilaahayn xirka ka soo riday weeye marka waxyaalahaasna dadka kale hawalbu soo wada maray oo degaamka hadda arrintaas waa ku cusub tahay sanadkii dhaweyd sanadkii hore waxay ahayd meesha ammaanka ugu roonbaday maantana meesha meel wadanka ugu xun weeye marka ilaahay baan u baryaynaa ilaah naga jooji baan leenahay wax kaloo aan idhaahno ma naqaan
ma is leedahay waa la joogaa xilligii meelo kale laga soo faragelin lahaa oo dadka soomaalida kale aada ugu baaqi lahayd inay yimaadaan bal arrinta sii waxaliyaan
wallaahi aad baanu u jeclaan lahayn wejiyaal cusub oo maaragtay dadka darisyada iyo soomaalida ah inay soo faragashaan oo bal dadkan maaragtay ayagii waa isku weji murxeen siay iskaga soo horjiyeen waa isindha buuxin waayeen ilaahay in dadkaas soo maaragtay soo faragasho maaragtay wejiyaal cusub yimaadaan aad bay u fiicnaan lahayd waxaan dhihi lahayn dadka dagaalka wada oo diribtu ka dhaxaysana ilaahay ka cabsado xabadda joojiyaan leenahay dadka darisyadana waxaan leenahay walaalihin weeye waxaa islaynayaa qolaba maalin baa dawladeedu qaawan tahay waxaan leenahay soo farageliyo oo dadkaan kala qabto oo maaragtay ehelkiini weeye waa walaalihiin sidaasaan dadka kalena ugu baaqaynaa
nabadoon axmed cabdi nuure oo ka mid ah waxgaradka waqooyiga gobolka galgaduud ayuu kaasi ahaa maamulka gobolka karkaar ayaa sheegay abaara baadan inay ka jiraan gobolka gudoomiyaha gobolka karkaar cabdulqaadir siciid caarshe ayaa shir jaraa'id isagoo ku qabtay magaalada qardhow wuxuu sheegay in loo baahan yahay hay-aduhu inay ka qayb qaataan u gurmadka dadka abaaruhu saameeyeen isagoo xukuumaddana baaqkaasi la mida u jeediyey waryaheena maxamuud nadiif shire ayaa warbixintan kasoo jeedinayay xarunta daljir ee magaalada qardhow gudoomiyaha gobolka karkaar cabdiqaadir siciid carshe oo qaar ka mida warbaahinta la hadlayay ayaa ka warbixiyey abaaro baahsan oo ka jira gudaha gobolka karkaar kuwaasi uu sheegay inay saameyn ku yeesheen dadka iyo duunyadaba haddaan ka warbixiyo xaaladda ku sugan yahay gobolka karkaar xaaladda abaareed xaqiiqdii waxaa ka jira jiilaal ba-an baa ka jira roobkii gugii horena wuu yaraa gobolka intiisa badanna kama udiin sidasida gobolka karkaar qaybaha kala duwan oo degmada rako degmada xaafuun iyo degmada bayla inta hoos tagta kama diin haddana roobkii dayrta oo la sugayo la saadaaninayo ma udiin way jireen quboqubo yar oo aan naf lahayn waxaase ugu daran hadda dhulkii oo dhan oo xaaluf ah ay ka jirto abaar ba ana ka jirto dhulka xaalufa ayna ka jirto biyola-aan bahsan sidaa laajligeed ilaahay baanu baryeynaa ilaahu naga sar baanu leenahay gudoomiyaha ayaa shacabka ku dhaqan guud ahaan gobolka karkaar ugu baaqay inay sameeyaan roobdoon allana laga tuugo inuu raxmadiisa ugu deeqo dan soomaaliyeedna meel kasta oo joogaan waxaan ugu baaqayaa in roobdoon la sameeyo la baryo gaar ahaan dadweynaha shacabweynaha ku dhaqan gobolka karkaar waxaan ku boorigelinayaa ku celcelinaynaa ilaahna ayn barino roobdoonna ayn samayno gudoomiyaha oo sii wata hadalkiisa ayaa dowladda puntland ugu baaqay inay gurmad u fidiso dadka ay saamaynta ku yeesheen abaaruhu isagoo ku booriyey in fadhiga laga kaco loona gurmado dadka ay abaaruhu saameeyeen hadday ka soo harto dowladda puntland xaqiiqdii way og tahay warna waa hayaan waanuna wada hadalay wayna- waanuna gaarsiinay iyaga laftoodu ee, baaq way direen mar labaad iyo mar saddexaad baan waxaan ku celcelinaynaa ee, dowladda puntland inay u guntato ee, fadhigana laga kaco sidii loogu gurman lahaa ee, dadka tabaalaysan iyo dunyada tabaalaysan xaqiiqdii markaan gobolka ka warbixiyo een, xoolihii ee, waxaan odhan karaa boqolkii soddon waa bixeen waa baktiyeen een, haddana kormeero baanu rabnaa haddii rabid inaanu marro oo xaqiiqsanno war indhaa dhaama way jirtaa meelo aan ka warayno laakiinse dhul badan oo aanaan gaari karina waa jira war indhaa dhaama waa tegayna waa tegi doonaa haddii abrahaal ka noqdo een, boqolkiiba soddonna xoolihii waa bixeen een, inta kale ilaah bay leeyihiin marka een, waxaan ugu baaqayaa marka in fadhiga laga kaco loo gurmado een, haddana way jiraan dad soo xirooday oo xoolihii ka dhammaadeen xaqiiqdii Ee, ma oran karo kulli waa ka dhammaadeen laakiin xoolihii yaraadeen hadda konton neef reer dhan oo xaasa oo sideed qof sagaal qofa ma hayn karaan sidaa laaligee dadka noocaasa soo xorooday waa jiraan inkastoo tiradooda aan badnayn Een, intaa waxaa raaca een, in biyihii ay biyo aana jirin oo biyihii gabaabsi yihiin Een, dhulka matoorada lehna qaybtood matooradii dayacan yihiin hadda matoorka xumbays oo kale haddaan wiishu diraynaa qoladii baase weyn aad baan ugu mahad celinayaa hawshaas qayb weyn bay ka qaateen gudoomiyaha gobolka karkaar ayaa ku dhaliilay hay-adaha samafalka inaysan imaan wakhtiga ay jiraan xaaladaha adag isagoo ugu baaqay in wakhtigaanay tahay xilligii loogu baahi badnaa ayna ka jawaabaan cabashada kasoo yeeraysa dadkay abaaruhu saameeyeen waxaan kaloo ugu baaqayaa ee hay-adaha caalamiga waxaan ugu baaqayaa een, waktiga loo baahan yahay een, wakti aan hayn bay had iyo goor u yimaadaan xaqiiqdii marka waktiga maanta loogu baahan loogu baahan wen yahay way jiraan hay-ado noo yimi ee, sida care international oo kale ee, sef oo kale laakiinse ilaahay baa ummadda wax la gaari kara baahida een, jirtana ilaahay baa dabooli kara hase yeeshee een, inay dadaalaan baan rabnaa waxa ay haddeer keeneenna wax wax gaari kara iyo wax een, baahi ummad ka bi'in karta ma maaha laakiin iyagana waxaan leenahay ha dadaaleen oo fadhiga ha kaceen waxaan kaloo ku baaqayaa een, waxgaradka ganacsatada iyo culamaauddiinka een, in fadhiga iyagana laga kaco ee, gudiyana la sameeyo een, dadka ilaahay wax siiyey oo wax quurka leh in iyagu niyadda markasta ku hayaan ee, walaalahooda tabaalaysan siday wax ugu een, gargaari lahayn ugu urur lahayn in gudi la sa- in gudiya la sameeyana waan ku baaqayaa abaare baahsan oo saameyn ku yeeshay dadka iyo duunyada ayaa ka jira inta badan deegaanada hoos yimaada gobolka karkaar iyadoo ay jiraan qoysas tiro badan oo ay dhaafeen qaar ka mida xoolahooda iyadoo qaar ka mida dadka reer guuraaga ana lagu soo warrabayo inay soo xiroodeen maxamuud nadiif shire radio daljir magaalada qardho
iyadoo lagu wado magaalada garowe toddobaadka soo socda inay ka qabsoonto doorashada aqalka hoose ee xubnaha u matalaya deegaanada puntland ayaa haweenku halgan ugu jiraan siday u heli lahaayeen qoondada haweenka laga siiyey tirada baarlamaanka oo ah boqolkiiba soddon caasho geela diiriye oo la socota arrimaha doorashada ayaa daljir uga warantay aragtideeda ku aadan halganka ay haweenku ugu jiraan helitaanka qoondadooda maama horta muxuuahay haweenka doorashadana hadda ay sugayaan aqalka hoose waa mid ku jidha habraaca doorashooyinka ma ahan wax een, muxuu ahaa, hadda codka laga keenay ma aha waa wax boqolkiiba soddon een, muxuu ahaa, inay haween ay noqdaan ee, loogu talagalay een, waxa- waana la filahaya waxaana hay-ado waxaa jira dastuuri ah oo muxuu ahay loo idmaday inay hawshaas hubiyaan waxaa jira maamuladii iyo madaxdii oo hubinteeda iyagana laga rabo ee gudiyadii doorashada oo labada heer oo kala duwan oo fiidka iyo fiidka la yidhaahdo ayaa loogu talagalay marka haweenka olihii ay usoo mareen waa soo dhaaftay hadda waxa weeyaan waa process la rabo doorashada inuu ka mid noqdo oo muxuu ahaa la rabo inay haweenku ay sidaas ku yimaadaan marka haweenku inay muxuu ahaa helno haween qiimo badan oo ee, aysan iska noqonin ee, gabadhayda yarta iigey iyo ee, qabiilka muxuu ahaaye een, laga xoog badan yahay gabadha hala saaro iyo waxaas baan diidaynaa mooyaane anagu ololeynaynaa maahane yacni habkaana waa habka hadda maaragtay ma ahan een, hadda laga hadlayo gabar ma lagu daraa mise laguma daro waa tahay een, ma jiraan marka wax qorshe ah haweenka puntland ay meelaysteen kuna aadan sidii door muuqda ay uga heli lahaayeen ee baarlamaanka aqalka hoose
waa jiraa maama waxaa jira een, habraac la sameeyey ee, oo ah saddexdii dugsiba in gabar ka soo baxdo ee, matalan soddon iyo sagaal dugsibay ahaayeen kuraastii puntland laga filhayey soddon iyo sagaalkaas kursi ee, saddex kursi ayaa kismaayo aaday oo muxuu ahaayey een, xagga een, maxaa laga filhaya iyaga laftirkooda in hal gabar laga soo helo een, halkaana waxaa weye saddexdii kursiba gabar baa laga filhaya waana u kala qoran yihiin oo qabaa'ilada waa u kala qoran yihiin muxuu ahaayey marka laysku dardaro ma dhammaanayso boqolkiiba ee soddon ma dhammaanayso maxaa yeele jajab baa ku jira ee jajabkaas awgeed annagu maba aana ku khasbinba in muxuu ahaay jajabka annagana raacaan ku talagalay laakiin waa caddahay saddexdii kursi hadda tusaale haddii lasoo qaata majeerteen oo kaleeto afar kursiday leeyihiin waxay leeyihiin muxuu ahaa labaiyo toban kursi labaiyo tobankaas kursi waxaa loogu talagalay afar gabdhood inay ka timaado cidaha ay ka imaanayso waa cad yihiin very clearly waa qoran yihiin gudiyada doorashooyinku waa haystaan qabailaadku waa haystaan marka in qabiilku ayagu iska indha tiraan iyo guddiga doorashadu ay moodiyaan oo muxuu ahaay ay sharci ka dhigi waayeen mooyaane ma aha muxuu ahaaye wax hadda laga hadlayo ma aha waa very clear waa la ogyahay waa la ilaalinayaa gudiyo kala duwan bay leeyihiin annagu waxaana muxuu ahaaye goodwill ambassadors oo muxuu ahaaye loo xilsaaray hawshaa hubinteeda marka anagoo filayaa inay muxuu ahaaye tirada waa dhici kartaa inay jijab laga galo oo boqolkiiba soddon ay dhammaan weydo laakiin Waa- si loogu talagalo inay ka yimaadaan waa bad yihiin maxaa ka mid ah marka fursadaha la taaban kara ee haweenka ee puntland xilligan ay haystaan una suurtagelin karaa inay door fiican ka ciyaaraan ayna tahay inay ka faa'iidaystaan maanta
fursadaha waxaa kamid a horta number one waa diyaar garoobeen Ee, mar hore ayay gabdho ogaadeen inay tedi barsantigaas leeyihiin gabdho badan oo dalkii dibaddiba ka yimid ayaa soo diyaar garoobay oo lahoodii doorashada sameeyey qabailaadkoodii u tegey Een, haweenkii ay garab siiyeen tababaro badan la siiyey Een, waa jirtaa oo ma ujeedaa ee, sidii ee, qofka soo fulhaya ma uusan helhayo wixii waa doorasho weeye waxaa laga yaabaa qabiilkaagii een, laftii adiga aad ka aad ka tiri adigu inaysan balahaynba oo aan lagu siinin baa dhici karta oo qabiil laf kale loo wareejiyo oo waxay qabiilka iska noqdeen laakiin gabdhuhu si fiican bay u diyaar garoobeen si fiican bay u tababarmeen si fiican bay ugu heelan yihiin wayna og yihiin ee muxuu ahaay meelaha ay ka soo gelayaan marka fursadahaasoo dhan baa jira mideeda kale fursadii waxaa jirta ah een, in ay muxuu ahaay la ilaalinayo oo guddiyada doorashada ay og yihiin in gabdho imaanayaan iyo xilliyada imaanayaan iyo meeshay ka imaanayaan iyo qabiilkay ka imaanayaan iyo tiradooda kulligood waa wada og yihiin marka taasaa ah fursad runtii ee qiimo badan hagaag ee marka ma jiraan wax caqabada ah amaba duruufaha haweenka ay uga duwan yihiin ragga een hoosna uga dhigi karaa doorkooda ee soo bixitaanka ee doorashada haddiise ay jiraan caqabadahaasi maxaa ka mid ah cashay
imaan horta qaba- caqabadaha waxaa weeyaan haweenku ma akaan kara maa saaro kugu sheegay bulshaday kamid yihiin aqoon bay leeyihiin yacni marka la xumaynayo waa suurtagal in muxuu ahaay meesha ugu xun laga soo qaato oo la yidhaahdo "Ee, naga daaya gabar naga siiya noocay doonta ha ahaato oo loo fiirin tayo loo fiirin een, qabiilka uusan u fiirin ee muxuu ahaay gabadhatan maxay ka bedeli kartaa ee dalka iyo horumarkiisa maxay ka bedeli kartaa Een, laga yaabo in muxuu ahaayey een, laguba lagaba xumeynayo lax- laga xun yahay in gabadhaan ay meesha ka soo baxdo laakiin iyadu waxa weeyaan caqabad kama haysato inay eh, gasho maxaa yeele gabdhaha u diyaar garoobay badanaa oo oo ordahayo waa gabdho eh, ishubo oo iyaga laftirkooda raba inay eh, qeyb ka qaataan waddanka iyo dibdhiskiisa caqabada ka marka haysta waxaa kamid ah odayaasha laftirkooda oo aan ku cusub yihiin oo aan weligood arag gabar lagu qasbo iyo gabar la yihahdo ilaab ilaa keen iyo ee, gabdhaha laftirkooda oo weligood yaallo gabar puntland oo ka socoto oo inta badan aan hore baarlamaan ka qayb geli jirin oo hadda tiradii dareensan inay ku badatay ee, raggii oo dhan oo u arkay nimanka gabdhihii tareed u arkay oo boosas ay heli lahaayeen in gabdha la siiyo u arko ayaga laftirkooda colaad iyo nacayb iyo u qaaday Een, dadkii marka taasna waa midda khaladka la fahamsiiyo laleeyahy waa wax baa gaalo dhaqankeena bedelhaya Een, odayaasha iyada waa lagu khasbay inay naaga naaga keenaan Een, muxuu ahaayey een, gaala waxaan dabada nooga wada marka adi caqabadahaas hor jiro laakiin dee gabdhuhu ee, dalkay wax ku leeyihiin inay wax ka helaanna waa xaq marwa casho geela diiriye ayaad dhegaysanayseen nabadoon xuseen cilmi oo ka mid a waxgaradka magaalada gaalkacayo ayaa ka hadlay xaaladda gaalkacayo ee dagaalada soo laalaabtay dhanka galmudug ayuu ku eedeeyay dagaalada inta badan inay iyagu weerarka soo qaadaan
arrintaas anigu sideedaba wixii dee wada hadala oo dad dee wax kala garanaya ama maamulaa ay isugu yimaadaan oo ka wada hadlaan waxaan u arkaa inuu dee maslaxad yahay laakiin maamulada galmudug iyo puntland hadda ka hor waa og tahay halkan kala hore hadda dagaalkii ka dhacay oo sidan oo kale loo qaxay oo dhibaata dhimasho iyo dhaawacba u keentay Eh, ma ay ma ay kama ay miro dhalin waa ay wada qadeeyeen waa ay wada casheeyeen intaasay ku dhaafeen eh, wakti tiro badan baa ka soo wareegay ma aaminsani marka hadda wixii hore oo in wax ka caga badan halkan ay ay keenayaan islaamkaas waxaa la rabaa inuu dadka iyaga madax u ah inay wada hadlaanna waa macquul oo waa lagama maarmaan laakiin wax miro dhala inay ku wada hadlaan baa la rabaa rashi inay sameeyaan baa la rabaa dadka inay sarkaan aad bay wanaagsan tahay nabad inay ka wada hadlaan laakiin wax qismiya oo dadka ay kala tashadeen waa inay wada hadlaan wax miro dhal ahna waa in meesha ay kasoo baxaan waa tahay horey dowladda puntland waxay ku adkaysatay in aysan gelaynin wadahadallo siyaasadeed ayna noqdaan wadahadalladu kuwo dhaqameed haddana mid siyaasadeed ayay gashay puntland maxaa sababay ayaa is leedahay arrintan ama maxaa kalifay xaggee wax iska beddeleen adeer horta sideeda puntland waa run waxay leedahay dhaqan soo jireena sidaad og tahay ka warqaba oo qoto dheer wax tiro badan baa la wada deganaa waddanka keedu ma ahayn inaysan iyadu shaqo kulahayn marka ay dhahay dadka dhaqanka ha ka wada hadlo arrimaha kan maamul jiray ahayd laakiin iyadoo maslaxad iyo wanaag rabta iyo in la heshiiyo danta iyo maslaxaddu waxay ku soo dhowaan karaan dadka kan inay wada hadlaan inay kala gar qaataan in cid waliba waxa ay iyadu ku doodayso ay isla tagto ay kala gar qaataan binaadamku hadday hadday wax dhex maraan way ka wada hadli jirtay geed baa la tegi jiray waa la gararaysan jiray wixii la isku fahmana haddee waa la isku fahmi jiray waxa kaleba loo ballami jiray ama sharciga islaamka loo bandhigi jiray ama dad kale oo helo caqliga oo labadaa dhinac oo ishaya ka dheereen bay u tegi jireen arrimaha marka laysku hayo adeer oo runtaahi waxa weeye iyagu waxay yidhahdeen deer iyo buurtilaan leenahay walaalahayo waa kusoo dhawaynaynaa hadday yeeshaanna waa u badaynaynaa siday ku yeesheen iyo waxa ay ku sheeganayaan baan rabnaa inaanu weydiino annaguna liilaylatugaseeli baanu naga maqan oo aanu leenahay oo toddobaatan kilomitiro koonfurta kashaysa waa caddaynaynaa waxaanu ku leenahay xuduudda la sameeyey iyo sidii loo kala deganaa iyo siday wax ku leeyihiin haddaanu caddaysan weyno waa ka qancayna laakiin waxa laysku hayo waxa u nuundaleela guurtida iyo eldariska hoose oo dadkaanu taariikhda wax soo qaybsan jiray wax wadaagi jiray xuduudaha lahaa marna waa la wada noolaa marna waxbaa la kala lahaa marka dhulkan hadeer lama dhalan waxbaa la kala lahaa wax marna waa la wada noolaa wada noolaanshow sidii xamar loogu wada noolaa baa gaalkacyaro loogu wada noolaa laakiin waa la kala lahaa xuduud baa dadku lahaa marka waxaa la rabaa guurtida waxaa laga wadaa inay dawladda puntland iyo galmudugna ma aha wax la xooray inay iyagu xooraanna maaha annaguna xoori mayno maamulada laakiin waxaa lagu wada hadlayo waa dhul eldariskaana ilaa iyo xilligii deegaankan lasoo wada degay gumaysigu jiray talyaanigii hore ingiriiskii talyaanigii ka dambeeyey soomaalidu siday u wada deganayd wax taariikhoo qoran wey puntland annagu waxaanu rumaa eldaris baanu nahay nabadoonaanu nahay nabadoonada kalena way og yihiin hadda xilligii ugu dambeeyey oo cabdullaahi iyo caydi joogeen waa oo xamar lagu wada hadlayey shalay gaalka ayo wixii lagu soo wada degay waa wax wada qoran oo nabadoonada kale iyo annagu iyo dhaqankooduna og yihiin ka annaguna aanu ognahay marka qaabkaasaa la rabaa iyo in danta loo dhawaadeen puntland iyo galmudug midna hala xoora maaha midda kale dowlad goboleed baa puntland weeye galmudugna waxa weeye maamul goboleed weliba kumeel gaara marka waxaa la rabaa wax in laysku foodsada lama rabo annagu hadda odhan mayno dadkaan ehelka aan wada deganahay ma ma wada hadli karaan oo isma hor fadhiisan karaan iyo odhan mayno shalayba waa ishor fadhiisteen berri waa ishor fadhiisanayaan dadku waa dad wada dhashay laakiin isku miisaan maaha cid walibana waa ogtahay waxaas marka waxaan rabnaa inaan dhinac iska dhigno annaga eldariska ah oo wax isla ogeyn aabbahay awowgii awowgiisii kale awowgiisii kale nabaddoonno saa usoo taxan baa dalkani lahaa iyo dhaqan isim ah marka dalkan inuu waxa ujeedku yaana dheerayn hadalkeen ujeedka nabadoonnada iyo dhaqanka aan leenahay ha u wada hadleen waxa weeye wax ogaan wey marka inkastoo isfaham siyaasadeed ama heshiis hordhacah ay gaareen maamulada puntland iyo galmudug madaxweynayaashooda hogaaminaya qodobadii ay ku gaareen imaaraadka carabta waxaa ka mid ahaa in xabad joojin la sameeyo haddana xabad joojintii waa ay burtay oo galabta ugu dambeysay dagaal baa ka dhacay magaalada maxaa lagu macnayn karaa arrintaas marka ma waan la is odhan karin madaxdu taladu gacanta uguma jirto oo wax ka amar qaata ma jiraan adeer annagu haddaanu puntland nahay waa kala amar qaadanaa ciidankeedu difaaca buu ku jiraa sidaasoo ay tahay meesha ay difaaca kaga jiraan baa xuduudayadu ku eg tahay ma aha toddobaatan kilomitr bay koonfur ka egtaa taas waa midaas laakiin waxaan rabnaa inaan wada hadal ku gaadho iyo nabad nimankan hadda madaxweynayaasha ah warkooduna si fiican hadda dee annagu amarkii baanu qaadanayna maamulka amarkiisa ciidamada iyagaa xukuma oo amarkay qaadanayaan annaguna eldaris baanu nahay oo dhaqan baanu nahay oo xukuumadda iyo ciidankaba annagaa dee ilaahay ka sokow dhaqankaa dee dhisay oo abuuray marka waa isla shaqaynaa wax fawdaa ma ma ma inay sameeyaan raalli kama nin dhinacaana waa og tahay dagaal kasta waxaa laga soo qaadaa xagga walaalahayo waxaan leenahay war waa waa weerari karaa annagu oo waa socon karaa waxaanu dhawrayna iyaguna inay dhawdaan inay amarka ka qaataan dee haddii madaxdoodu hadda ay wax ku soo amartay oo nimankan wax ku soo heshiyeen bale waxaan u malaynayaa dee waa waa hordhac oo iyagii ma ay hadda wax si fiican loo bayaanshayna oo la faahfaahsanna anigu ma maqal qof baan ahayo marka ma aha wax caado ay u lahaayeen weeye oo dee aada la socoto bee adduunka oo dhan ogyahay inay galab walba iyo subax walba xilli kasta iyagu ay soo weerarka soo qaadaan marka dhinacan lagama jedin wax amara lama jedin difaacii horey ku jiraan haddii hadda madaxweynaha puntland aw inuu xabad joojin soo qaadana awalba anaga xabad joojintu ou hadda ku dhawaaqay waa mid awalba hore ciidamadu qabeen oo inaysan wax weerarin haddii lasoo weerarana ay iska difaacaan waxa ka maqanna ay wadahadal iyo inay salmigu u fadhiistaan oo wadahadal ku gaaraan bay rabaan ninka marka ninka gardaran oo waxa uusan lahayn raadinayaa or orda kalsooni bay puntland qabtaa ciidamadan waa lagu qabaa maamulka iyaga waa ku qabnaa eldariska waa ku qabnaa wax naga maqan baa naqaan ma rabno inaanu marka ugu horeyso ku raadino fadal waxaan rabnaa wadahadal iyo wadaxaajood inaanu ku raadino haddii lagu waayana puntland markaasay tale isugu noqonaysa waa tahay nabadoon xuseen idinku waxaad tihiin marjicii loo laaban lahaa haddii xaalad guracanta ay soo food soo adho gobolka ama puntland oo kale marka idinkii ka nabadoon ahaan ka caaqil ahaan mala xiriideen dhigiina galmudug oo ma u sheegteen in dhallinyarada ay qabsadaan iyaguna ay miiskooda hadalka yimaadaan ha adeer wax badan baanu ku celcelinay odayaasha waa la wada hadlaa mar kasta waa la wada hadlaa intooda badanna sida aanu wax u garanayno bay u garanayaan waxaanu isleenahay dhinacaas ayaa fawda iyo ismaqan la-aani ka jirta iyo isbarbaryaa odayaashooda in tiro badan baanu wada hadalnay dee inta wax garanaysa intaanu soo wada shaqayn jirnay inta soomaalinimada iyo ehelnimada iyo wada noolaashaha rabta waa wada hadalaa waxayna aaminsan yihiin weel salkaa laga unkaa nabadoonada iyo nabadoonada kalea inay wada hadlaan waxa aanu ku wada hadalnana ay noqdaan ma aha wax kasta ha ka dambeeya waa ognahay oo beesha caalamka iyo dadkao dhanina waa ka warqabaa galmudug waxbaha weesho oo waa huwan dowladda federaalka madaxweynaheeda baa ka dambeeya ciidamadii dowladda soomaaliya oo calaamadihii soomaaliya wataa dagaalamaya siyaasadoodii baa dagaalamaysa diyaaradii baa hub soo qaaday wax qarsoon oo soomaali ku kala qarsooni karaa ma jiraan nabadoona hadalka waxa uu dhigan yahay dhinaca galmudug salaadiinteeda laga amar qaadan mayo oo waa la barbar yaacaya saamiya hadalkaagu sidaa weey anigu wada dee odhan mayo dhaqankooda oo dhan laga amar qaadan mayo laakiin kolay anigu intaan ogahay waxaan ogahay odayaal badan oo nabadoona ah oo sida aanu wax u garanayno u garanaya oo jecel inay waxa ka maqanna wada hadal ku raadshaan inay gar qaataanna raba sidaanu kaga warqabno oo aanu ku wada hadalno annaguna waxaanu diyaar u nahay geedkaa inaan hoos fadhiisanno waxa naga maqan wixii dahsoon iyadaa soo bixi doona ee waxa fawlada wada dowladda federaalka daday soo dirtay iyo burcadbadeedyadii iyo dad kale oo qabiil lagu abaabulay dabcan berri in waagu beryayo oo dagaalkaa u dhammaanayo dadaan garanayn ee Waa siyaada wata baa ka sii dambeeya waa tahay horey puntland waxay u soo saartay een, oday dhaqameedyo een, ay u xil saartay arrinta gaalkacyo inay la xaajoodaan dhiiggooda galmudug een, haatan arrintii puntland waa ay ka gudubtay oo waxay u gudubtay een, siyaasad in ay kula xaajooto galmudug Een, marka dhaqankii iyo waxgaradkii bulshada ay puntland horey u magacowday een, ma las dhihi karaa marka shaqadoodii een, in- intaasay uga eg tahay
maya anigu sida u arko waxaan u qabaa horta madaxweyneyaashu dal in laga ina ka baxsan oo soomaaliya ahayn bay tageen waa ku khasban yihiin inay eh, dee wada hadlaan oo miis bay wada fadhiisanayaan oo dagaalkan iyo wada noolaa halka ka waxa ka jira maaha wax kalaa ka dhexeeyo oo soomaaliya oo dhan iyo xukuumadeedii eh, eh, sidii loo islaa dawladdii federaalka ahayd bay dabcan eh, isugu imanayaan oo ka dhaxaysa ila ay yidhaahdaan war nabad aan ka wada hadallana oo u baaqaana laakiin arrinta ay ka sheeg iyaga ku wada hadleen oo imaaraadka ay kaga wada hadleen ma aha guddigii nabada ee guddigii eldarifka ahaa in la bedelay oo siyaasad loo bedelay ma aha waxa weeye madaxweyneyaasha hadday isu tagaan inay baawadeed jeeshaan waa sax maana aha inay iyagu arrintii la wareegeen laakiin nabadoonay mwaan la oran karin ininka laftigiina xaaladda amni darre ee gaalkacyo qayb baa ka tihiin maadaama markii dagaalkii keliya uu dhaco ama xaaladii ay gurracmato oo arrintii ay dhinac kala noqoto in aad orordaan oo nabad raadisaan mawaysan ka wanaagsanayn in aad ininku markii hore lahaataan guddi labadiina dhinaca xaaladii gurracata aad habba u wada jahaysataan adeer waa run annaga waajibkana saareen waa inaanu nabad raadino waa inaanu waxa soo socda oo dee dee u tooghayno horta sideeda waxaa dhibtaan keenay waa ogtahay soomaaliya wayada burburtay kadib waa la wada noolaa eh, wax hore oo lagu wax lagu kala ahaana waa jireen waa ku noqnoqday hadalkaase En, waa gaalkacyo waa la soo wada degay puntland baa haysay gacanta ku haysay gaalkacyo Eh, walaalahaas eh, dariska aanu ahaynoo sacad markaas galmudug ma jirin En, puntland baa u yeertay war aan meeshaan shalay innagaa ku wada noolayn wiil iyo abtigi iyo wiil iyo adeertiisaan nahay aan wada degin odayaashii baa ku taliyey xuduuda la wax lagu kala leeyahayna waa laleeyahay tubaseel wada noolaansho na gaalkacyanaha lagu wada noolaado oo hala wada dego Eh, odayaasha taladoodii baa la raacay runtii markaas ay talinayeen soomaali bay raadinayeen labaduba soomaali bay raadinayeen iyagoo soomaali raadinaya oo weliba eh, madaxweynihii eh, cabdullahi yuusuf aw madaxweyne soomaaliyeed ba ay intay ku ballameen madaxweynihii au raadinaya caydid waa dhintay soomaali wax lagu wada noolyahay inay laysku oo odayaasha hadda ugu dambeeyo carabkooda ku dhufanaya ay saxiixaan waa in la kala yeeshaa dadku waa inay kala qancaan qofka galmudug waxaan rabnaa inaan qancino ama ha keento qof mees gobol fog ka yimid ama kambaraxli degan ha yimaadeen walaalahay waxaan rabnaa geed inaan la fadhiisano sidaa buurtila ku leedihiin bal loo sharax ugu dambayntii nabadoone adoo kaashanaya garaadkaaga ee si xal loo helo nabada loogu wada noolaado maxaa ku talin lahayd walaale waxaan ku talin lahaa sidaas hadda loo dhigay in guurtidu wada hadasho nabadda waxay ku imanaysaa in guurtidu wada hadasho waxay waxa lagu wada hadlayo oo la- dad labada dhinac qoloba waxay sheeganaysana in geed hoos lagaga hadlo wada noolaashaa iman kara wixii wada noolaashaana in markaa laga wada hadlo oo sidii loo noolaa gaalkacyana dad baa wada nool oo wada degan guryo tiro badan ku leh qof maanta la odhanayo shareecada islaamkiiyo dee xuskoo odhanayo gurigaan marhida fujina ma jiro in waxna la kala yeesho lana wada noolaado sida nabaddu ku iman karta waa middaa waxa marka awal dad soomaaliyeed baa la ahaa wixii ay sameeyeen oo saxiixeen in la tix raacaa nabaddu ku imanaysaa wada noolaanshaha iyo wada deganaanshuhuna ku iman karta nabadoon xuseen cilmi ayuu kaasi ahaa xubnihii joogtada ahaa ee barnaamijka ayaa la soo gaadhay aan ku horumarno xubinta cayaaraha waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan yamani
kusoo dhawaada xubintii isboortiga ee barnaamijka saaka iyo dunida kulamo ka tirsanaa koobka yurub liiga loo yaqaano ee kan labaad ee ugu qaalisan yurub ayaa la ciyaaray inkastoo kooxuhu ayaad u badnaayeen haddana kooxaha horyeelada caanka ka ciyaara waxaa ka mid ah nadiga manchester united ayaa waxa ay guuldarro kala kulantay laba iyo hal ah nadiga verabesh ee turkiga baynord iyo nadiga ziyora hal iyo hal ayay ku kala baxeen f c astana iyo olombiakos hal iyo hal ayay ku kala baxeen anderleg waxa ay lix iyo hal uga badisay nadiga mine zero five lagu magacaabo zenet batrisburg guul laba iyo hal ah dontlak ayay ka gaartay bilbowna shan iyo saddex waxay uga badisay nadiga jenki lagu magacaabo barcelona ayaa wadahadal la bilowday ciyaaryahanka nadiga borto andre silva lagu magacaabo ciyaaryahankan horay arsenaal iyo manchester united ayaa u doonayey real madrid ayaa dib doonaysa inay sbain ugu soo celisay ciyaaryahan sergio cunaguero lama hubo ciyaaryahankaasi inuu sii joogi doono garoonka itixaad stadium kadib markii uu khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo tobabare bebe guardiola isla manchester city ayaa doonaysa inay ka faa'iidaysato ciyaaryahan james rodriguez ciyaaryahanka lambarka tobnaad ee kooxda real madrid ayaa la sheegayaa inuu qayb ka yahay soo wareegitaanka sergio cunaguero ciyaaryahanka kooxda manchester united ee bool bogba ayaa dhaawaca looga saaray kulankii guuldarradu ay kooxdiisa ka soo gaartay kooxda barnabesh ee turkiga waxaa la sheegayaa in ciyaaryahankan uusan ka qayb qaadan doonin kulamadaas soo socda war ka soo baxay kooxda barcelonana waxaa lagu sheegay in ciyaaryahan jerar beke iyo jordi alba aysan ka qayb qaadan doonin kulanka kooxda barcelona ay sevilia booqan doonto ugu dambayntiina ciyaaryahanka hor ee kooxaha barcelona iyo nadiga arsenal tiyeri henry ayaa waxa uu sheegay in ciyaaryahan ozil uu ka mid noqon doono ciyaartoyda taariikhda kooxda arsenaal dib laga xusi doono ciyaaryahan tiyeri henry ayaa waxaa taageerayaasha kooxda arsenaal ay taallo uga dhiseen garoonka imaaratis meesha laga soo galo taasi oo ay ku muujiyeen sida ay ciyaaryahankan u taageersan yihiin balse henry waxa uu aaminsan yahay si lamida sidii isaga loo sameeyey in taallo loogu dhisi doono ciyaaryahan ozil ciyaaryahankan ayaa kulankii kooxdiisu ay afar iyo laba uga badisay naadiga londegre reserga lagu magacaabo waxauu dhaliyey mid ka mid ah goloshii ugu wanaagsanaa taasi uu ciyaaryahankii hore kooxdaasi arsenaal henry ku sheegay inuu yahay kani mid aan la ilaawi doonin taariikhduna ay dib u xusi doonto
xubinta wargeysyaduna waa xuseen cabdi jimcaale xuseen madar
kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinta wargeysyada ee barnaamijka saakii dunida inta badan waxa aynu ku soo qaadannaa waxyaabihii ugu dambeeye ee ay qoreen wargeysyada caalamka iyo kuwa soomaaliya aan ku hormara wargeyska wol bress wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay dalka barasiil oo dadka lagu dilo ay ka badan yihiin dalalka ay colaaduhu ka jiraan hay-adda ka hortagga rabshadaha ayaa waxa ay sheegtay in dalka barasiil sannadkan lagu dilay kumanaan kun oo qof taasoo xitaa ka sara martay inta lagu dilay dagaalada waddanka siiriya bilayska dalkaasi ayaa dilay in ka badan saddex kun iyo saddex boqol oo qof sannadkii labada kun iyo shan iyo tobankii ama qiyaastii sagaal qof maalin kasta guddiga ammaanka dadweynaha waddanka baraaziil ayaa wargeyska waxay u sheegeen in in ka badan konton iyo siddeed kun oo qof lagu dilay labada kun iyo shan iyo tobankii taasoo hoos uga dhacday hal dhibic labo boqolkiiba marka loo eego sannadkii ka horreeyey guud ahaan xaddiga dhimashada ayaa ka sara martay dadka lagu laayay dagaalada sokeeye ee waddanka suuriya oo qiyaastii ay ku dhinteen ku dhowaad konton iyo shan kun oo qof labada kun iyo shan iyo tobankii sida ka muuqata tirikoobyadii ay daabacday hay-adda ilaalada xuquuqda aadanaha ee waddanka siiriya ee fadhigeedu yahay waddankaasi u k si kastaba ha ahaatee dalka baraaziil ayaa waxaa ku nool sagaal jeer in ka badan dadka waddankaasi suuriya markanna waa wargeyska daily medior wargeyska ayaa boggiisa hore ku daabacay hay-adda yunisef oo boqolaal carruur ah ka soo sii daysay ciidamada waddanka naijeeriya qaramada midoobay ayaa waxa ay wadahadal ku dhammeeyeen in la sii daayo ku dhowaad sagaal boqol oo carruur ah oo u xirnaa milatariga iyo ciidamada ammaanka waddanka naijeeriya kadib markii ay dib uga qabsadeen dhul ballaaran kooxda booko xaraam sida uu wargeyska u sheegay sarkaal sare oo ka tirsan hay-addaasi carruur tiradooda ay gaarayso siddeed boqol toddobaatan iyo lix ayaa lagu hayay saldhigga magaalada midaguuri sida ay xaqiijiyeen yunisef kadib markii ay booqdeen magaaladaasi ku taalla waqooyi bari ee waddankaasi weli lama caddaynin muddada halkaasi lagu hayay carruurtan laakiin ciidanka ayaa si joogtaha u xidha dadka rayidka ah ee ku nool deegaanada laga saaray kooxda booko xaraam kuwa looga shakisan yahay inay wax xidhiir ahla leeyihiin howlgallada xagjirka ah ee kooxdaasi booko xaaraam xubintii wargeysyadana dhegaystayaal waa naga intaa
barnaamijkii saakiya dunida inta ayaan kusoo gabagabaynana intaan isku arkayna barnaamijka lamid ah nabadgeli